arkay qodobka boqolaad xarafka a iyo ba ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu tixgeliyey baahida loo qaba in la dardargeliyo howlaha golaha wasiirada markuu garwaaqsaday in la abuuro jawi siyaasadeed oo la jaan qaada marxaladda siyaasadeed ee dalku marayo wuxuu soo saaray go-aamadan qodobka koowaad waxaa la isku bedelay wasiirada wasiiru dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada soo socda kow wasaaradda garsoorka iyo arrimaha dastuurka ayaa waxaa loo dhiibay mudane saalim caliyow ibrow labo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa waxaa loo dhiibay mudane faarax sheekh cabdulqaadir maxamed saddex wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda mudane burci maxamed xamse afar wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga mudane cabdulaahi maxamed nuur shan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga mudane cabdiraxmaan cabdi cismaan lix wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdulaahi shee cali qaloocow toddobo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah mudane mahad maxamed salaad siddeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha marwo fahmo axmed nuur qodobka labaad go-aankani wuxuu dhaqan galayaa markii uu saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa mahadsantiin